Booqashadii waraabaha. Waraaba yaree iyo anigu maanta waan soo kalluumaysaneynaa, sabti kasta waan soo kalluumaysanaa, ma soo socotaa? baan weydiiyey. Halkee? ayuu yiri waraaba yare. Waan baxaynaa baan ku dhahay. Maya, waqti ma hayo anigu, ayuu yiri waraaba yare. Allah, waraaba yare martida ila joogtaa? Kaligay ma rabo inaan baxo, ee muxuu sameynayaa talow waraaba yare? Haddana waan ku qaracay baabkii. Cuntadaada ma cunaysid? Maya, waqti ma hayo, ayuu ku jawaabay waraaba yare. Waraabo kale ayaa ila jooga ee nabadgeliyo. Kaligay ma rabo inaan cuntadayda cuno, ee talow muxuu sameynayaa waraaba yare hadda? Xoog baan albaabka ugu qaracay. Ma soo baxaysaa hadda? Aan soo ciyaarnee? Maya, waqti ma hayo, waxaan la ciyaarayaa waraabo kale ee nabadgeliyo. Kaligay ma rabo inaan ciyaaro, ee talow muxuu sameynayaa waraaba yare hadda? In badan baan u qaracay albaabkiisa. Maxaad rabtaa? Haddana maxaad rabtaa? ayuu ku jawaabay waraaba yare. Kaligay baan ahay, ee ma soo geli karaa? ayaan ku idhi. Haa, soo gal bal. Gurigan baan dhisaynaa. Maya, mid cagaar ah ma rabno. Ha jajabinin. Iga leexo. Gurigu waa foolxumo. Wixii oo dhan waa jajabisay, ayuu qayliyay waraaba yare. Haa, waa jajabisay, ayuu yiri waraabihii kalena. Maxaad sidaas u samaysay? ayuu yiri waraaba yare. Haa, maxaad sidaas u samaysay? ayuu yiri waraabihii kalena. Maan jajabin anigu, waan iska aamusay. Naga tag. Soco, ayuu hoos u yiri waraabihii kale. Ma rabo inaan kula ciyaaro. Adigu tag. Waraaba yare waa saaxiibkay, ayaan ku idhi. Waraaba yare cidna ma la hadlayo. Waan is dhisaynaa. Waan sii dhisaynaa, laakiin qosol ma laakiin qosol maaha. Markii dambe ayuu waraabihii kale weydiiyey wuxuu dhisayo waraabo weyne. Wuxuu yiri, waxaan dhisayaa dabaq dheer. Okay, anigu waxaan dhisayaa gidaar. Waraaba yare, adigu maxaad dhisaysaa? Muu jawaabin, laakiin wuxuu dhisayaa albaab iyo daaqad. Waxaan isla wada sameynaynaa buundo weyn, dabaq dheer oo fiican baad samaysay waraaba weyne. Gidaar qurux badan baad samaysay waraabaha kale. Daaqado fiican baad samaysay adiguna waraaba yare. Habeenkiina markay waraabihii kala tegay, waxay aadeen baddii oo kalluun bay doonteen. Marka dambena waxaan dhisaynaa guri weyn, ayuu yiri. Waraaba yare madaxuu ruxay. Haa, waa arrin fiican waraaba weynow.